إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo qaar ka mid a khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobollada banaadir shabeellooyinka hiiraan baay iyo bakool iyo jubbada hoose safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka yemen oo dhowaanku xogeenkiisu uu ku eedeeyey inuu boobay hantidii safaaradda ayaa si kulul u beeniyey arrinkaasi xaalad hubanti la-aan ah ayaa soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya iyadoo ilaa iyo hadda aan lahaynin ciddii qaada lahayd mas-uuliyadda maalgelinta duulaanka labakunshaniyolabaatanka khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan midooda jaamacadaha soomaalida iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka odayaasha ku sugan gobolka hiiraan ayaa cali guudlaawey ku eedeeyey inuu dhibaato ka wado gobolkaas haweenka ku dhaqan deegaanka kuunyanbarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo qaar ka mid a khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada banaadir shabeellooyinka baay iyo bakool iyo jubbada hoose warbixin ku aadan faahfaahinta wararkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe hiiraan jubbada hoose bakool iyo gobolka baay haddaan ku horumarno gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayay ka fuuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah afar kalena waa ay ku dhaawacmeen shabeellaha hoose qarax sababay khasaaro ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada afgooye qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari sida aan kasoo xiganna ila wareedyo mas-uul ah xalay sidoo kale waxaa la weeraray saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada qoryooley wararka shabeella hoose ayaan ku guda jirnaaye isla gobolkaasi ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka danow sidoo kale wararka inaga soo gaaraya shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in xalay dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh sidoo kale gobolka shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh gobolka bay wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta in xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool gobolka hiiraan haddaan aadno howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyn ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah kaas oo ka tirsanaa sirdoonka ah askariga mujaahidiinta naftiisa ay dhaafiyeen ayaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qaatay qori uu watay shabeellaha dhexe xalay howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cismaan nuur oo ahaa sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah ninkan ayaa darajadiisu waxay ahayd hal xidig leh goobta lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan booliskana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka kuwaas oo halkaa ka qaaday meydka sarkaalka jubbada hoose xalay ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada dhowbley kaas oo lala eegtay nasaaro kenyaati ah kuwaasi oo kirishtaanka faafinayay qaraxaas ayaa lagu dilay hal ruux shan kalena waa lagu dhaawacay gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ah ee duleedka magaalada kismaayo ma aynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi howlgalladan ayaa qayb ka ah howlgallo sii xoogaystay oo waayihii ugu dambeeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku beegsanayeen shisheeyaha ila jirayaashooda xilli dowladda federaalka ay ka walaacsan tahay bixitaanka ciidamada atmis oo dhammaadka sanadkan ka baxaya soomaaliya waxaana jirin wax qorsho ah oo la isla meel dhigay oo ku aadan ciidamada beddelaya ciidanka iyo halka looga keenayo dhaqaalaha ku baxaya arrimahan oo idilna waxa ay sii murjinayaan qalqalka dhanka ammaanka ah ee haysta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh maxamuud safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka yemen oo dhowaan ku-xogeenkiisu ku eedeeyey inuu boobay hantidii safaaradda ayaa si kolol u beeniyey arrintaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka yemen oo dhowaan ku-xigeenkiisa uu ku eedeeyey inuu boobay hantidii safaaradda ayaa waxa uu si kulul u beeniyey arrintaas cabdulaahi shuuriye ayaa sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka lagu baahiyey baraha bulshada ee sheegaya in isagu boobay qalab ka yaalay safaaradda dowladda federaalk ee magaalada cadan haddaba waa kan isagoo ka hadlaya arrintaas arrintaasi ninkaasi uu sheegay waa wax kama jiraan anigu meeshaan toddoba sanaan soo joogay inaan wax ku biiriya mooye weligay waxna kama qaadan waxna kama samayn mana ihinin baahidaasi hayso ama dhibkaasi uu ummadda u geysanayo arrimaha noocaas oo ninkaasi ka hadlay laakiin waxaan idiin sheegahayaa inay markhaati buuxda joogaan ana aan hayo hadallo caddaynaya inaysan waxaasi wax ka jira aysan jirinin oo ay bayl aboor yihiin aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalku dhexdeeda ku badan tahay wax isdowmarinta iyo musuqa sanad weliba dowladda federaalk ayaa waxa ay kaalinta koowaad ka gashaa musuqa adduunka dhowaan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay sheegeen inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ee soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka xaalad hubanti la-aan ah ayaa soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya iyadoo ilaa iyo hadda aan lahaynin ciddii qaada lahayd mas-uuliyadda maalgelinta ee duulaanka laba kun labaatan iyo shanta sakariye cumar ayaa ka warramaya xaalad hubinta la-aan ah ayaa soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya iyadoo ilaa iyo hadda aan lahayn cidda qaaday mas-uuliyadda maalgelinta duulaanka sanadka labada kun shan iyo labaatanka iyadoo marxalada gebagaba ah uu marayo wakhtiga duulaanka ciidamada shisheeyaha atmis loona qorsheeyey in magaca laga bedelo howshoodana wax laga bedelo ayaa waxaa muuqata mugdi hareynaya mustaqbalka duulaanka ciidamada shisheeyaha ee dalkan martigelinayay in ka badan shan iyo toban sano oo xidhiir ah caqabada ay ka mid yihiin maalgelin la-aanta duulaanka ayisom ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka iyo xiisadda ka dhex jirta dowladda federaalk iyo etoobiya ayaa halis gelin karta qorshaha bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis iyo ku dhawaaqidda dallada cusub oo uu yeesho duulaanka arrintan ayaa soo shacbaxday xilli dhowaan xasan sheekh maxamuud uu safaro ku marayay dalalka ay ciidamadooda joogaan soomaaliya kuwaas oo uu kala hadlayay sidii ay ku sii joogi lahaayeen soomaaliya una sii wadan lahaayeen duulaankooda ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed isagoo walaac ka muujiyey in haddii ay baxaan ay ka dhigan tahay burburka dowladdiisa iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidiso dalka dowladaha xagga maaliyadda ka taageeraha duulaanka soomaaliya ayaan dhankooda weli isku raacsaneyn qaabka howlgalka ayisom waxaana qaramada midoobay maraykanka iyo midooda yurub mid weliba uu wataa fikir gaar ah oo uu kaga duwan yahay kan kale tani oo sii xoojinaysa xaaladda hubintila'aanta ay haysata duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya dhinacyada qaar ayaa u ololeynaya in duulaanka atmis loogu daro hal sano taas oo dadka qaar ay ku micneeyeen inay tahay mid lagu doonayo in ciidamada etoobiya ay uga sii mid ahaadaan duulaanka dalka inta laga heshiisiinayo abay axmed iyo xasan sheekh maxamuud dowladda etoobiya ayaa sheegtay inuu halisa gelayo amnigeeda haddii ay ciidamadeeda ka baxaan soomaaliya sidaas daraaddeed waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in qaramada midoobay iyo maraykanka ay kala hadashay sidii ay uga mid ahaan lahayd dallada weliba oo mideynaysa dowladaha afrikaanta ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan midooda jaamacadaha soomaalida iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka maxamed ciise ayaa ka warramaya khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo guddiga jaamacadaha soomaaliya ayaa gaarihii heerkii ugu sarreeyey wasiirka waxbarashada farxaan cabdulqaadir ayaa baarlamaanka dowladda federaalka ka hor sheegay in guddiga midooda jaamacadaha aynu sharci ahayn bayaan ka soo baxay midooda jaamacadaha waxay iyaguna ku sheegeen inaanay la shaqayn doonin wasaaradda waxbarashada iyagoo tilmaamay in wasiirku doonayo meelmarinta ajandayaal isagu gaar ah haddaba wasiirka waxbarashada oo weerar afka ku qaaday midooda jaamacadaha ayaa sidaan yidhi guddigan sharcigu ku dhisan yahay waa maxay guddigii naftiisii baan sharciga ku dhisan yahay guddigii jaamacadaha siinaya aqoonsiga ayaa naftiisa sharci ku dhisnay marka intaan dee anigu nin odaya iska dhigi lahay oo aan dhihi lahay anigana dhowr xubnoodaan aqaano guddiga ha lagu soo daro ha iska socoto ayaa aniga iyo dadka wasaaradda jooga waxaan go-aan ku gaarnay in sharci loo sameeyo waana kan maanta hortiina yaala guddigana inuu sharcigaas uu ku dhismo marka waa sidaas ma ogaya wax jiro oo nalaga baabi'inaya ma laha
qaar ka mid ah manaahijta waxbarasho ee ka jira meelaha ay dowladda federaalka ka taliso waxaa sameeyey shisheeye mana la oga halkay ku dhammaan doonto khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo guddiga midooda jaamacadaha ee soomaaliya odayaasha ku sugan gobolka hiiraan ayaa cali guudlaawey hogaamiyaha maamulka hirshabelle ku eedeeyey inuu dhibaato ka wado gobolkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi odayaashan oo kulan ku yeeshay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka la baxay hirshabeelle uu qallaaso ka wado gobolka waxay sheegeen in guudlaabe aanan laga rabin gobolka hiiraan suuragalna aysan ahayn in maamulkiisa uu tirsado hiiraan odayaal ay ku tilmaameen kuwa uu soo kireystay ayay sheegeen inuu u adeegsanayo in colaad uu gobolka ka abuuro waxaan rabaa fariin kale inaan u diro war beenta iyo barabogaanka dhaafa war guudlaaw saas cibriyaad waa dhammaaday hiiraan waa lagaa diiday waxay ila tahay inaad raalli ahaatid odayaashii xalay aniga raaliga ka hadlaysa waan maqlayay sidii u hadlaayeen sidii cadaalad aheeda wax loo soo saaray ayaa cadaaladday rabaan inay dhabbaha ka leexiyaan waana ka soo horjeednaa sababtoo ah waxaan aga soo horjeednaa odayaashaasiito maba ahaen odayaal saxi odayaal lasoo wato leeda sidaan dhaha umbay ahaayeen balaweyne ama hiiraan markay leedo yacnaha hirshabelle hadda inay nugu nugu ay magarata ay jawhar nugu tashatabo maba ahaanbo waaba kala tagnabo inay nugu mashquulaan maaha waxay samaysanayan ha samaystaano maamkaas la soo saarna waa sax ma garataay waxa ma garataay wasiirka hadduu raaligelin ka bixiy hadduu ka bixinbo waaba ku qadna in iska bixiyo maba aheenbo maba aheen iska bixo halkan waxaa ka dhisan hiiraan state dowladyaha ka dhisan muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka hiiraan ka taagnaa isqabqabsi siyaasadeed ka oo u dhexeeya madaxda ugu sarraysa ee maamulka ka arrimiya halkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan haweenka ku dhaqan deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta mubaarag cumar mubaarag ayaa ka warramaya haweenka ku nool deegaanka kuuyanbarow ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa hadjeedo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furma hore ku jira habeenka ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey alaabo fara badan sida buskud timir caagadaha daharan dhar iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta munaasabadda hadiyaadaha ay ku bixinayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culmaa udiin iyo odayaal dhaqan kuwaasi oo bogaadiyey sida ay isku xilqaameen haweenka dhigta madaarista iyo maraakiista islaamiga ah ee deegaanka kunyibarow ugu horeyn waxaa mudasha hadiyadda lagu wareejinayay ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose sida suldaan maxamed mayow suldaan maxamed cabdiqaadir iyo suldaan aadan tifow iyagoona si isku mid ah u bogaadiyey haweenka hadiyadaha ay ku wareejinayeen mujaahidiinta waxayna gabdhaha muslimaadka ay kula dardaarmeen in ay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee dagaalka adag kula jira shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo dowladda federaalka waxa waaye farxad badan aan la soo koobi karin ayaan macnaha maanta khuluubteena ku beerteen haddii aad tihiin gabdhaheenna gabdhaha maraakiista reer kunya barrow maanta maxay ahayd kow idin ma ahan labana idin ma ahan intaasoo jeer ayaa wax bixiseen hadday geela geel tahay hadday lacag kaash tahay hadday qoryo tahay haddii maanta maxay ahayd waxaan horteena ka muuqdo oo deeqdan tirada badan ilaahay baa wax badan ku mahadsan mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan gabdhaha muslimaadka oo isxilqaamay oo hantidan faraha badan oo aad iyo aad aan ugu faraxnay horteenna soo dhoobay oo walaalahood mujaahidiinta gurab istaagaya jihaadka uga qayb qaadanaya maadaama aad saa samaynaysaan waxa weeye aad iyo aad baan idiin bogaadinaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro alxamdu lilaah ilaah ayaa ku mahadsan insha allahu tacaala walaalayaal sidaas hadda muuqata runtii intaas aada bixideen maanta gaalada waa culays weyn oo ku yimid ay u tahay maxaa yeelay wiilkiinnina waa maqan yahay zawjkiinnaa maqan walaalkiinaa maqan raashinaadna ka dabageyseen runtii waa wax wax gaal dhibaya waay annagana sideennaba wax allaale wixii gaal dhibaya inaan samaynaaba waajib nagu ah kheer allah idin siiyo sida aad hadda u wadaan horeyna waa u wadeenoo warkiina mar kastaba iclaamka laga maqli jiray gabdhihii maraakista kuuyo barow wax badan oo badan oo wanaagga ayaad qabateen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiina ha idin siiyo qaar ka mid ah haweenka agabka wareejiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ay ku wareejiyeen mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim anugu magacay ah umu aasiyo oon ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo deegaanka kuwinbaro hadiyad aan ugu talgalnay rabaad wiilasha ku jiraan maanta meesha ku wareejinayna waxaa ka mid ah hadiyada aan wareejinayno soddon iyo sideed loor iyo bar iyo baskud oo duban ah iyo toban iyo lix kartoon oo timir ah laba boqol iyo afartan iyo toddoba caayada ah iyo konton go ah labaatan iyo afar xaba buumooyin iyo labaatan iyo afar xaba maamida ah labaatan iyo afar xaba filaanada ah labaatan iyo afar xaba oo ctara ah iyo saddex xarig oo murtadiinta lagu soo xirxiro oo ka mid ah hasan gurguurta lagu soo xirxiro ayaan ugu wareejinay oo walaalo mujaahidiinta aan garabkood aan la taaganahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa umu cabduraxmaan nusayba binta kacab almaazaniya maxaa ka jira xalfalad eed iyo eed wanaagsanta ka jira wareejin oo mujaahidiinta ka garab joogsadayn walaayo wareejiyayn maya caag iyo buskud iyo timir go' finaanad buum garan aagtooga oo hadakii gagaalaalaki hariira walaaloogaa mujaahidiinta safka hor jooga intay ka garab joogsan faday naf i maalka biin hamiin i maalin garab joogin insha allah ilaa gaalo wadankan ku horoobay gabdhaha muslimaadka may baag jeediyaaye inti laka tartan diinta ilaahay falya tanaafasil mutanaafisuuna dhay ilaahay inti laka tartan diinta walku wanaagsan mal inti ka tartan fadayn diinta sidoo kale haweenka ayaa shucuurkooda ku cabiray buraanbur ay kaga soo horjeedaan shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo dowladda federaalka waxayna dhaheen sida tan ragad ku feesiada noqdo kaalmahaasi gaalay cadawga kukadeeday koonkii walba ay galaan allow koru qaad karaamay kurbada ka saar haddaadba garaabtay aad mooday biran jabeen garaabtana mooda geedaan la gooy kareen wataa galcadooban gebiilkiiniyo bargo'an gawaaridiiniina waataa la soo galbiyey kii carar iyo ninkii gaalu gaali lahay wargaalo waay gubatayoo waa la gubahayaa ninkiisa diinta diida sharciga la marinayaa allaha guulaya meeshay ku culusi ma ahan markii ugu horreysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka kuunyibaro ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ay hadiyado kala duwan ku wareejiyaan mujaahidiinta dagaalka adag kula jira shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo kuwa caratuurka u ah warkii oo ad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa